bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka xulashada daljir barnaamijka xulashada daljir maanta waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee goolis waana maalinimo isniin ah labiyo tobanka bisha disembar labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijkuna wuxuu idinkaga imanayaa stuudiyaha idaacadda daljir ee magaalada boosaaso anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinaya qodobada barnaamijka xulashada ugu waaweynna waxaa ka mid ah jaamacadda bariga afrika oo furtay xafiis cusub oo cilmi baarista iyo horumarinta bulshada ah musharax cabdixabiib yaasiin warsamo oo ka mid ah musharaxiinta aqalka hoose ayaa ka hadlay xadhig shalay loogu geystay magaalada garowe kulan ay isugu yimaadeen guddi ka kooban toddoba xubnood oo loo xil saaray xaaladda abaarta ee ka jirta degmada godob jiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo codsi u diray dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya xolihii laga soo celiyey waddanka sacuudi arabiya oo baaritaanno lagu samaynayo iyo ururka al-shabaab oo isaga baxay degmada ceelwaaq ee gobolka gado qodobada iyo qodobo kaloo door ahba dhegaystayaal waxa aad kaga bogan doontaan barnaamijka xulashada daljir barnaamijkana waxa aad ka dhegaysanaysaan xarumaha kala gedisan ee idaacadda daljir ku leedahay soomaaliya
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrigsan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo labo labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
waxaan ku horumaray jaamacadda bariga afrika ayaa maanta xafiis cusub oo cilmi baadhista iyo horumarinta bulshada ah ka furtay magaalada boosaaso xafiiskan ayaa yimid kadib markii jaamacadda ay xidhiiro kala duwan la samaysay jaamacado caalami ah oo ku yaala dalalka caalamka iyo xarunta somali research association cilmi baaristan ayaa diiradda lagu saarayaa dhammaan waxyaabaha quseeya arrimaha bulshada waxaana wejiga koowaad loogu qaban doonaa macallimiinta jaamacadda bariga afrika jamiile axmed aadan waxa ay bare ka tahay jaamacadda bariga afrika waxaana ay ka mid tahay macallimiinta bixin doona daraasaadka cilmi baarista haddaba weriye xasan haykal oo ku sugan idaacadda daljir ee magaalada boosaaso ayaa arrimahaasi ka waraystay
bismi illaahi raxmaani iraxiim asalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa raadiyo daljir maamulkeeda siiyey fursaddan qaaliga ah iyo waxaan salaamayaa dhegaystayaasha raadiyo daljir kadib anigoo ah jamiile axmed aadan oo ka tirsan macallimiinta jaamacadda bariga africa oo qaas ahaan kuliyadda caafimaadka waxaan jeclahay inaan la wadaago walaalahay xafiis cusub oo laga furay jaamacadda bariga africa xafiiskaasoo ah center for research and development xafiis cilmi baaris iyo horumarinta bulshada xafiiskaasoo la aas-aasay kadib markii ay maamulka jaamacadda bariga africa ay iyo somali swedish research association ay la sameeyeen shan jaamacadood oo ka tirsan jaamacadaha wadanka sweden kuwaasoo kale ah ubsala umiya lund xiriirkaasoo loogu talagalay in lagu sameeyo cilmi baarisyo oo loo diyaariyo wadankeena soomaaliya cilmi baarisyadaasoo keentay in iyo mashruucaas in loo tababaro macalimiin ka tirsan macalimiinta jaamacadda bariga africa ee qolyahaas jaamacadaha sweden ay u tababareen cilmi baaris macalimiintaas cilmi baarista baan anigu nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo macalimiintu ayaa hadda waxay ka bilaabeen howlo xafiiskan cusub ay ka mid yihiin in ay tababaraan macalimiinta dhammaan jaamacadda bariga africa oo loo lagu siyaadinayo laguna xoojinayo cilmi khibradda iyo aqoonta loo leeyahay cilmi baarista sidaad la socotaan cilmi baaristu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ugu muhiim ah bulshadeena iyo horumarkeeda dhin kastaba ha ahaatee sida caafimaadka dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo dhammaan guud ahaan arrimaha bulshada baaristu cilmi baaristu waxay keeni kartaa oy dhalisaa in la helo xogta dhabta ah ee ka jirta bulshadeena dhexdeeda taasoo ku tusaysa waddada saxda ah ee aada u mari lahayd waxqabadka iyo horumarinta iyo maxay hayto sida aada uga hortegi lahayd dhibaatooyinka iyo waxyaabaha maaragtay dhaawac u keeni kara bulshadeena ujeedadu waxay tahay marka hore in horta la aas-aaso cilmi baaris xog cilmi baaris waddanka dhexdiisa ah oo ay taasoo ay keenaysa in yacni la awoodda cabacitiga la badiyo ay waddanka soomaalidu ay u leedahay inay cilmi baaris sameeyaan sidaa la socotay cilmi baaristu aad bay u hooseysaa haddana hadday jirtana waxaad arkaysaa warqado badan oo laga soo daabacay oo ku saabsan cilmi baarista haddana warqadahaasi in yar oo yacni aada u yar tiradooda ayaa magaca soomaaliya uu sameeyey aad ku arkaysaa inta badan dad ajanabi ayaa warqadahaasi qoray oo soomaaliya ka sameeyey marka in awooddeena anigu soomaalidu haddaana weliba hormuud u tahay jaamacadda bariga africa aada loo dhiso awooddaaynu u leenahay in cilmi baaris waddankeena annaga oo soomaali ah aynu sameyno waxaana keeni karnaa soomaalidaasi oo yacni awooddoodii badatay oo cilmiga ay baarayo cilmi baarista waxaa laga helayaa faa-iidooyin badan dhanka caafimaadka waxaa la ogaan karaa meelaha yacni cirdabadaha ka jiraan waxyaabaha dhibka u keeni kara bulshada sida loogu hortegi lahaa adigoo xog xaqiiqa ka haysta xaaladdu hadba intay gaarsiisan tahay maxay tahay marka waxyaabaha diiradda la saarayo xafiiskan uu diiradda saarayo cilmi baarista ku sameysaan
aniga oo ka mid ah macalimiinta hadda tababar sameynaya maxay to cilmi baarista ku guda jira waxay cilmi baaristeedu u qaas ahaan ay tahay dhanka caafimaadka waxaana hadda wax ka sameynayaa baaritaankayga uu ku saabsan yahay hooyooyinka umuraaca iyagoo uurkale dhinta markay fooshaan umusha ku dhinta dhigbax iyo waxyaaba wax laga hortegi karo oo yacni wax laga qaban karo ayay ciladooda udhimanta ay u dhintaan inaan ogaano sababaha keeni kara iyo waxyaabaha badi ay u badan yihiin dumarka yacni inay umu raacaan iyadoo ay aada ugu liidato markii loo firshay adduun weynaha aanu nahay inta toddobaatan iyo dhowr so wadan baanu waxaa noqonay dalka ugu hooseeya dadka ugu badan ay umu raacaan marka dhibaatooyinkaas markaanu cilmi baaris ku sameyno cilmi baaristeedu hal sano soconaysa ay dhammaato waxaan jeclahay in markaa natiijooyinka iiga soo baxa baaritaanka iyo wixii recommendation aan sameyn karno markaan ogaano aan ugeln u galno wacyigelis iyo sidii wax bedel aan uga sameyn lahayn bulshadeena aan wax ugu yacni ugu tari lahayn ugu caawin lahayn sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha maaragtay dhibaatooyinka ku ku haya waddankeena iyo bulshadeenaba cilmi baaristu markay dhaqaalo noqoto waxbarashada noqoto faa-iidooyin badan bay dhalisaa oo waxaad ogaan kartaa hadba jidkaad u mari lahayd oad wax ku bedeli lahayd bulshada wax uga qaban lahayd okay marka waxaa jira arday aad rabtaan in arrimahaasi ama mawduucyadaasi a u tababartaan si iyagana daraasaada u sameeyaan idinkana aad kor ku kala socotaan haa siduu xafiiskan u bilowday iyo weliba qolyahan hadda sweden ka tirsan iyagoo ujeedadoodu ay tahay hadda ka horna intii burburka uusan dhicin ay ay xiriir la lahaayeen dowladda soomaaliya oo ay dad badan ay yacni b h d a siiyeen iyo maaragtay ilaa kow iyo toban qof ayaa b h d ka qaatay mashruucaani dagaaladii ka hor in kalena master bay qaateen waxa weeyaan waxbaaristii hadda dib baa loo soo celiyay kadib markii burburkii yacni uu dhibaatooyin badan u keensaday annagu hadda waxaanu ka bilownay tababarkan hadda bilowday wuxuu ku saabsan yahay horta waxaanu macalimiintayada oo maaragtay baanu jaamacadda u shaqaysa yaanu horta cilmigooda soo kordhinaynaa cilmiga xagga cilmi baarista habka loo sameeyo kadibna iyagaasaa cilmiga baaraya with iyagoo la kaashanaya xataa maca ardaydooda xataa u diyaarinayo waa siday u bilaabatay mashruucaani hadhowto waxay keenaysaa in xataa wadanka marka cilmigaas aan kasoo gudubsana wadanka aynu ka dhex sameyno cilmi baaristaanyo oo lagu siin lagu bixinaya xataa PhD iyo master dalka dhexdiisa ay Soomaalidu iyagu xataa ay noqonayaan dad aad yani ugu hormara een een een ay akademikooda okay marka een tirada macallimiinta aad baraysaan een ama darasaadkan cilmi baarista ee tababarkan aad ku siinaysaan intee gaaraysaan tirada horta baaritaankan hadda aan bilownay wuxuu wuxuu wuxuu yani een u furan yahay jaamacadda dhan shaqaalaheeda jaamacadda dhan macallimiinteeda ciddii doonaysa ayaa kasoo qabata hadda waanu bilownay jimcadii dhaweytaan iyo baan isbuucii dhaweytaanu bilownay dhammaan badi waa joogeen macallimiinta iyo hormuudyada iyo kulli waa kasoo qayb qaateen waana waana tababar free ah oo yani oo jaamacaddeena ay yani ay u bixinayso sababtoo ah jaamacadda ayaa waxaa howshaan dhan hirgelisay oo een xiriirka dhan soo samaysay oo haddana hormu een u ah hormuud een een hormuudna u ah una dadaalayso inaa cilmi baaristan gudbin hadhowtana waa sii fidaysaa sida ila tahay rag sameeyaan barma marka een xafiiskan uu bilaabaya howshiisa uu howlgalay waaba ku waaba bilowday waa la furay waana galay howshiisa xitaa tababarka macallimiinta waa bilaabatay hadda waxaa weeye isbuucii dhowaa dhow bilow ahaa isbuucaana waa insha allah waa wax soconaya een اسبوع كسته مالنت الجمعه
musharax cabdixabiib yaasiin warsame oo ka mid ah musharaxiinta aqalka hoose ee dowladda puntland ayaa ka hadlay xarig shalay loogu geystay magaalada garoowe dhowaanna madaxweynaha puntland ayaa sheegay in booskaasi uu ay u tartami karaan gabdho oo keliya sidaana uu uga haray doorashada musharaxan ayaa sheegay in markii la xidhay loo geeyey ciidanka nabad sugidda ayna u sheegeen in madaxweynaha puntland uu warqad ka geeyey nabad sugidda taas oo ay ku astaysanayd in uusan musharaxu ka qaybgeli doonin doorashada musharaxa ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ciidamada qaranka loo adeegsado siyaabo kale iyo in ay xidhaan dad shacab ah oo aan dembi gelin weriye jamaal faarax aadan ayaa waraystay jamaal waa mahadsan tahay shalay waxaa dhacaysay doorashadii qeybtii ugu dambeysay anaga beesha anigaan ka dhashay shalay waxaa la doortay doorashadooda shalay shalay bay dhacday gabar baana kusoo baxday la yihahda xaawo axmed shalay subaxi markay ahayd baan waxaan anigu gabadhaas baan la shaqaynayay aniga markii lay diiday clearancega oo la yiri kursiga waxaa loo aasiyey gabar gabar aan aniga aan islahaa markaas waa matali kartaa positionkaagi oo waa u qalantaa inay xildhibaanad noqoto baan u yeeray gabadhii baa isharaxday shalay ergadii wax dooranaysay baan guriga ugu yeeray subaxii markay ahayd toddobada subaxnimo ergadii baan halkaan kukala ku kala warqaadanay waxaan ku ballanay in gabadhaas la doorto runtii lagula doorto maaragtay ii sheeg inay tahay qof u qalanta positionka markii ergadii anaga aan guriga ka baxnay anigoo magaalada maraya oo markaas marka hore askar baa ila socotay askartayda ka tegay waxaan aaday xawaalada xawaalada markaan kasoo noqday magaaladan rabay inaan alaab kasoo gato anoo magaalada dhexdeeda maraya baa square waxaa iga qabtay baabuur uu qori saaran yahay iyo xaajiyada ay ciidamo ka buuxaan waxay ugu yidhahdeen baabuur kasoo deg waxaan ku yidhi sababtu maxay tahay way khasteen baabuurka iga iga iga saareen baabuurkooda i geliyeen waxay wejiga ii geliyeen maskaraasay wejiga ii geliyeen waa ila carareen muddo aan qiyaasayo inay tahay afartan iyo shan daqiiqo baa kollay laywaday meel boqol yaraa laygeeyey qolkaasaan waxaa ku jira sagaal saacadood xalay waxaa soo baxay markay ahayd toddobadii fiidna waa laiga soo saaro qolkaas ilaa hadeertaan sababtana la ku xiray sababtaa ku mutaysamay runtii in ciidamadii qaranka oo maaragtay la rabay inay waddanka difaacaan ay annagoo aanan waddanka dambi ka gelin ay runtii noo xidheeno noo qaateen ma garan karo marka shalay arrintaasaa dhacday waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dadkao dhan ay isweydiinayaan qof muwaadin ah oo aan dembi gelin oo markii hore loo diiday clearancegii oo hay-adda c i d da ay u diiday clearancegii oo la yidhi madaxweynaha yidhi yaa la siin clearance oo laga reebay doorashooyinkii anigoo doorashada ka haray oo intaas campaign gareeya markii doorashada layga reebo haddana in xalig laygu sii daro runtii waa wax la yaab leh waana wax aanaan runtii aanaan ka hari doonin ilaa aan ka salgaano sababta keentay sababto anagu dawlad waxaan u dhisanay inay annagana difaacdo inay canshuurta shacabka ay bixiyaan annaga ay noogu shaqeeyaan shacabka ugu shaqeeyaan ee ma ahan in annaga ciidamadii qaranka iyo madaxtooyadii qof muwaadina oo aan dembi gelin in loo isticmaalo oo runtii lagu abuse gareeyo lagu xidho waxaan qaadan karra ma ahan cidda ka dambaysana waxaan rabnaa in naloo sheego sababta ay u sameeyeen waaya adigu marka waxaad leedahay anigu musharax ma ahayn shalayto laakiin gabadha soo baxday baan taageerayay sidaas ma hadalkaagu anigu musharax ma ahayn musharaxnimada waa laiga reebay haddaan dib u noqono waxaa musharax baan ahaa waxaa hadraaca doorashooyinka kamid ah weliba khaasatan puntland inuu qofka clearance kasoo qaatay c i d da oo ay yidhaahdaan c i d da dambi ma laha c i d da baa waxay jiri markaan utagnay warqadaa kaa taala madaxweynaha dhigay madaxweynaha wuxuu yihi cabdixabiib doorashada kama qaybgeli karo warqad warqad miyuugsi warqad miyuug tusan marka warqadii maysa tusin markii dambe warqadna tuso markaan idhaahay aan aan warqadii weydiisanay waxay yidhaahdeen warqad kuma siinayno laakiin madaxweynaha amarkaas ma siiyey waaya marka maxaad isleedahay maxaad tuunsantahay ma gabadha aad taageeraysid darteed in ugu xidhi baad tuunsan tahay mase waxaad tuunsan tahay sida aad sheegaysay warada hore loo soo saaray cid kalaa soo saartay in lagu xiray
warqadaasi marka hore mowqifka laga lahaa waxay ahayd in doorashada laga reebo aniga aan doorashada ka qayb gelin sababtaa waxaa loogaa haddaan doorashada ka qayb galo inaan aniga xildhibaanada kusoo baxayo halkaas ay guusha igu raacayso marka warqaladaas waxaa meesha loo dhigay in aniga laygu caqabadeeyo markii dambana waa la boobsiiyo kursigii waxaa la yidhi gabdhaa loo asteeyey mar haddii gabdha loo asteeyey anigu waa waa maaragtay waa ka baxay choicekii laygu dooran lahaa markaasaan waxaan keenay gabar annagaa isleenahay runtii iyadaa maaragtay ii sheeg isdifaaci doonta boosiska u qalanta oo ka feeca runtii waxa meesha marayay oo dhan gabadhii markii aan la shaqaynay oo aan ergadii kala shaqaynay waxaa la yiri maadaama ninkan taageeraha taageeraha taageeraha ugu weyn oo ay haysataa uu ninkan yahay haddii la xiro gabadhaani ma soo baxayso laakiin nasiib xumo qoladii saas u fikiraysay waxaa dhacday in in laga adkaaday oo siyaasadii looga adkaaday dhaqaalihii looga adkaaday dadkii ay wateen laga adkaaday ilaa markii dambe ay ay isticmaalaan ciidamo ay isticmaalaan haddii anaga marka military na loo isticmaalo oo weliba si sharci daraa na na laku isticmaalo waxaa caddaanaysa in sharcigii la hareer maray oo runtii dowladnimadii iyo kala dambeyntii la hareer maray sidaas waxay tegaysaa de anaguna inaan isdifaacno ciidamo isku difaacno oo runtii sababtana kuma gardaroon karo anagu sharciga maanaan jibin sharciga anagu gaarsanahay ilaa uu dembi maanaan tegin puntlandna wax qas wax fiican aan ka sheegno maahan wax unka maanaan sheegin waaya
hadiina laku xadgudbay waayahay waxaan anaguna waxaan balan qaadaynaa inaan wixii saas noo galay annagana aan jawaab dembiga aan ka bixin waayahay waxaad sheegtay in warqad la geeyey nabadsugida nabadsugiduna kuu sheegtay in warqadi kaa taallo warqadda yaa soo qoray baa laguu yiri yaase kuu sheegay in warqadaas ay kaa taallo oo aadan doorashada ka qaybgeli karin warqadda waxaa soo qoray baa la yidhi madaxweynaha wadanka cabdiweli maxamed caldaas qolada noo sheegtayna waa qolada c i d da warqad clearancega waxaa isla saxiixa qolada c i d da dambi baarista iyo qoladan p i a na la yidhaahdo qolooyinka madaxda u ah labada guddoomiyaa noo sheegay waaya intaas intaas waynu isla garanay markii xildhibaan la dooranayo ama lasoo sharaxayo dabcan xildhibaan kasta beel buu ka soo jeeday beel buuna ka imanayay ismay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen beesha iyaga maxaad ogolaansho ka haysatay marka hore inaad doorashada ka qayb gasho tartantay
horta waxa inaan ku noqda habraaca doorashooyinka habraaca doorashooyinka beelaha kursiga loo asteeyey ismadoodu saameynta keliya ay ku yeelan karaan doorashooyinka waxa weeyaan inay kursiga loo asteeyey ergada dooranaysa inay wax kasoo xulaan roolkaas roolkoodu waa intaas haba yaraatee wax ay soo gudbiyaan musharaxiin oo musharaxiin ay kala doortaan oo ay ku leeyihiin ma jirto musharaxiinta gudbintooda waxaa iskale guddiga doorashooyinka iyo elbooyinka oo dooranaya maaragta qofkii ayaga booqooda markaas oo ay u arkaan inuu uu ka turjumi karo masiirka wadanka marka aniga kii ninkii isinka i ahaa oo oo beeshayda isinka u ahaa ma ahan been weynta cumar maxamuud ma ahan beesha cabdi ciise ninkii isinka u ahaa runtii diraal buu ila galay wuxuu isku dayay in processka iga reebo guddi baandalaynu sameynay guddiga wuxuu yidhi cabdixabiib ha laga reebo liiska laakiin wuxuu xaq u lahaa ma ahayn xus xan ma ahan haddii ilaahay ku roon yahay mana according to habraaca doorashooyinka hawshaas ma geli karo saxiixa anaga waxaa noo ah islaan bashiir baa noo ah isaguna wax problem inaan doorashada ka ka qayb galno ma qabin waaya ugu dambayntii hadda haddii lagu xiray iminkan lagu soo daayay maxaad yeelaysaa ma xag sharci baad aadaysaa maxaad qabanaysaa
marka ugu horeysa horta waxaan rabnaa in la cadeeyo khaldan ay ku xiray yaa ka rabtaa haddii taas marka ay dhici weydo oo sharcigii lagu xadgudbay annago aan dembi lahayn ay ku xadgudbay sagaal sano sagaa- sagaal sagaal saacadood aan xirayn annago aan dembi lahayn haddii marka laga tuwaabi waayo oo laysku kaayo tuurtuuro annago hadda waxaan isleenahay qolada ka dambeysay xiritaankan waa waa madaxtooyada ama waa qolada amtida haysta la yidhaahdo ama ama waa waa booliiska marka madax- wadanka sharcigaa ka jira madaxweyneha xukuma isagaa waxaan ka rabnaa jawaab deg dega ciddii xirtay inuu runtii iyo sababtan oo xira isagaan ka rabnaa haddii taas la heli waayo dee annaguna markaas waxa waaye sharciga waa hareer maraynaa wixii aan aan ka badin weyna aan samaynaynaa
adeegga waa'ikan waa adeeg u sahlaya macaamiisha in ay ogaadaan macmiilkii ay waceen ee uu ka dirsanaa moobilku ama aan la heli karin marka uu daarto ama uu hawada dib u soo galo garaac xidig boqol siddeetan iyo shan xidig sagaal eber xidig afar gees haddii markii hore ee aad wacday kugu yidhi waa dansan yahay ama uu kuu muujiyey calaamad sheegaysa in aan la heli karin qofka aad wacday adeegga waa ikan oo ah mid fursadda wada xidhiirka dahab ka dhigaya macaamiishana isku haya had iyo goorba waxa uu si qoraal massage ah kuugu soo dirayaa marka uu daarto taas oo sheegaysa in hadda macmiilkaasi la heli karo waana mid ka mid ah deeqda goolis ugu danaysa dadkeeda waayo goolis waxa ay had iyo jeer danaynaysaa in dadkeedu yahay mid isku duuban oo had iyo goor isheli kara iyo dalkeeda oo nabad lagu noolaado goolis waa hooyada isku xidhka bulshada soomaaliyeed goolis waa hoggaanka isgaarsiinta dalka kadib markii dhowaan dowladda sacuudi arabiya ay ku dhawaaqday in ay joojisay xoolihii laga soo dhoofin jiray dalka soomaaliya ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay inay bilowday sidii baaritaan loogu samayn lahaa xoolihii laga soo celiyey dalka sacuudi arabiya taasoo la sheegay in laga helay cudurro kala duwan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda soomaaliya siciid xasan ciid ayaa waxa uu la hadlay saxaafadda waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay baaritaan ku aadan cudurka laga sheegay xoolaha in laga helay ay ogaan doonaan baaritaanna ay ku samaynayaan wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay iska xil saareen arrimahaasi una xil saareen guddi islamarkaana wax badan ka qaban doonaa waxay si kulmiyo gaara u joojiyeen xoolihii soomaalka imaamay waxaa ugu wacan kul waraaqdooda sida ku qoran waxay sabab ka dhigeen in xoolaha soomaalka imaamay ay fixan yihiin oo fixnad aan laba shicnagooda u tegay lo ah inay ka heleen cudurrada rift valley iyo cudurkan kale oo yiraahdo f b ama food and mouth disease annagu ka wasaarad ahaan arrintaa markay dhacday waxaan dirnay xoolihii horta la la soo celiyay xamarka soo noqdeen xamar bay marka hore ka dhoofeen waxaa u saarnay guddi baaritaan oo soo baaray arrintaas soo xaqiijiya waxaan eh, lasoo sheegay in jiritaankooda in waa ku kalsoonahay xoolaha soomaaliyeed waa xoolo caafimaad qaba weeye. haddii kiisas haddii wax nool oo naf ku jirto horta cudur waa ku dhacayaa
barnaamijka xulashada ayaynu ku guda jirnaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay darajooyin guddoonsiiso saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ka soo shaqaynaya doorashooyinkii aqalka sare iyo aqalka hoose ee lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana sidoo kale uu sheegay inay wax badan ka qabteen arrimaha bulshada iyo dadka ku nool deegaanada maamulka koonfur galbeed islamarkaana ay u shaqeeyeen si howlkarnimo leh madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa sidoo kale ka hadlay in saraakiisha ciidanka maamulka koonfur galbeed ee ka shaqaynaya ammaanka xarunta doorashooyinka ay mudan yihiin in la dallacsiiyo rajaynaynaa dowladda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeyo ciidamada reer koonfur galbeed oo cadowga la diriro iyo nin walba inay madaxweynuhu aan ka codsanayn inuu mid walba si toosa uu derjaderjad derjo derjo u dallacsiiyo gaar ahaan kuwii ka shaqaynaya doorashooyinkan kuwa koonfur galbeedna si toosa annaga u dallacsiinayn haddii la hayno min derjad waxaana u rajaynaynaa guul iyo dowladnimo inay gaaraan walaalayaen amisom sidoo kale dowladahoodii amisom iyo african union waxaan u weydiisanaynaa in ayagana la dallacsiiyo sharaftoodii horumarkii waxay gaarsiiyeen ummadda soomaaliyeed ay u qabteenna lagu ammaano ayagana taasaan ka codsanayna walaalayaen meel kastoo ay joogaan xaaladda maanta lagu jiro kolley waxaan rajaynaynaa soomaaliya in hadda tilaaba hore loo qaaday tilaabadaas hore loo qaaday inay hore u fusho horey loo wada socdo dadka soomaaliyeed dowladnimadoodii iyo karaamadooda iyo sharaftoodii ay soo noqoto insha allah wayna soo noqonaysaa doorashadaanna wakti dhow ma dhicin qof soomaaliyeed in la magacaabo moogi in la doorto si kastaa lagu doortay hadda dhanaato ha toosanaatee marka hadda in dad laisu keeno
wararka naga soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in degmadaasi ay isaga baxeen ciidanka al-shabaab oo xalay la wareegay gacan ku-haynta degmadaasi ceelwaaq korneel warfaa sheekh aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay isla xalayba ka baxeen degmada ceelwaaq islamarkaana hadda ay joogaan ciidanka dowladda soomaaliya waxaana uu sidoo kale sheegay in al-shabaab aysan xalay si buuxda ula wareegin degmadaasi ceelwaaq laakiin ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada ila madax bannaanna waxay sheegayaan in al-shabaab ay joogaan meel ku dhow degmadaasi ceelwaaq degmada ceelwaaq waa waa nabad ciidanka midig baa hadda ku sugan waxaa hadda la buunbuuninahayana wax saa weynaan markii ay shaah la tukanahayay baa ay soo galeen ansaa u badnay oo magaalada dhinaca shirkashishe ka soo galeen xerada ciidanka iyo difaaca ciidanka magaalada difaacayana ma aynan aadina magaaladay soo dhex galeen dana ay kala haayeen ba islam adda markiiba waa ka noqdeen haddana waktigaas lamana filayn ciidankana hadday xer u leeyahay xeradiisu difaaca kaga jiray oo waxaa doon niman dagaal badan oo rabash badana waa laogyahay marka wakti difaac ciidanku ku jira ahayde wakti hadda looga bartayna maba ahayn marka si kedisay kusoo galeen haddana markiiba si kedisay ooga baxeen maya ma jirin adugu xoogaa askar maaragtay magaalada ka adeeganayso ilaa afar askari ah iyo iska hor yimaadeen waana isxabadeeyeen wax khasaarahana ma maqal iskudhac kaloo weynna ma dhicin wax saa u badanna magaalada maba ayna joogin oo say soo galeen ba si kedisaan kugu sheegay dana ay lahayn badaan si kadisay ooga baxeen marka magaalada hadda caadi weeye waxa dhibaan kama taagno wax hadda shila oo aan maqlayna ma jirto way dhacdaayo nimankaan waad og tahay annaga kelimaana soomaaliya o dhan bay meeshii hadda markaas meel badan bay saas kale markadis ugu sameeyaan marka hadda alaayo xaal kadiska hore waa jiray oo raggu nooga dhammaaday iyo baabuurta lagu qaatay ciidankaas ciidan xoog lahu ahaa ciidan iska jirnayna ma ahayn haddase ciidanka soo galay ciidan habeennimada soo galay wey habeenna waad og tahay oo magaalo dhammaanteed difaac ku wareegsan ma jiro dhinacaas qorax soo baxay kasoo galeen isla dhinaci bayna ka baxeen habeennii bayna soo galeen habeennimana way ka baxeen hadda taas ciidan ilaalin kara waaba yar yahayba dawladan ba ilaalin kara aduu ciidan iska wadaa degma hadda iska yar
barnaamijka xulashada ayaynu ku guda jirnaa kulan ay isugu yimaadeen guddi ka kooban toddoba xubnood oo loo saaray xaaladda abaaraha ee ka jirta degmada godob jiiraan guddigan oo isugu jira culimaaudiin iyo xildhibaano ayaa kulankan waxa ay ku yeesheen degmadaasi godob jiiraan waxaana ay kaga warbixiyeen xaaladda abaareed ee ka jirta miyiga iyo magaalada islamarkaana waxa ay farriin u direen guddiga culummada ee abaaraha ka jira deegaanada puntland
degmada godob jiraan iyo nawaaxigeeda xaaladda abaareed oo ka jidha ayaanu warbixin ka dhiibaynaa biidn illaahi alkariim godob jiraan degmada la yidhaahdo deegaanka dhinacyada ka xigaa saddex daliigood weeye daliig hawd baa la yidhahdaa daliigna caduun baa la yidhahdaa daliigna deex baa la yidhahdaa saddexda daliigood baa abaar baahsan baa ka jidha gugii kama di'in waxa weeye biyihii badda way gaari kari waayeen kadib markii ma garanaysaa xooluhu ay jilceen oo ceelkii ceel badeed biyo waa leeyahay laakiin dadkiina biyihii gaadiidkii waa jilcay waa u keeni waayey xoolihiina ceelkii waa ay gaari waayeen meelihii ay wax kadi qabanba baa markaan hadda kuwii badanoo waa kasoo laabteen oo hadda caduun iyo dhinacan baa loo soo cararay oo biyahan godob jiraan baa lasoo doorbiday abaartan oo kale hadday dhacdo dadku waxay u baxsan jireen gaadiidka iyo wixii lamid ah oo awrta oo la magaranaysaa dadku magaranaysaa ama gato ama magaranaysaa biyaha uu kusoo qaato oo kale awrtii intii ka macayd xagaagii baa la cunay oo magaranaysaa la suuq geeyey intii ka harsanaydna hadda waxa weeye iyagiibaa biyo dhaamin ah sidoo kale dadku booyadaa lagu tiirsanaayo waxa weeye xoolaha lalahaa roob baa di'i doona oo waxa weeyaan deyn biyo ku qaadi jiray booyadihiina hadda waxay la yidhi tii horeba hadda lama hayo in badan baa xoolihii tegay dadka hadda waxa weeyaan waxay wax gaareen ma jiraan laakiin aad iyo aad buu u nugul yahay haddaan alla naga soo gaarinna dad iyo dunyaba waxa weeye aad iyo aad baa loogu rajo xun yahay waxa weeye hadda ilaah غني أهبان هوسجوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aada ugu mahad celinayaa idaacadda daljir oo na siisay fursaddan qaaliga ah si aanu uga warbixinno waxa deegaanka ka jira waxaan kaloo aada u jeclahay intaana warkayga u gelin inaan u mahad celiyo guddiga gurmadka abaaraha ee heer gobol iyo culimaa udiinkii halkan noogu yimi taakuladii deg dega ahayd ee xagga biyaha ahayd oo wakti aan aanu u liidano na soo gaarsiiyeen walow aanu isleenahay aad bay u yarayd marka aanu dhibaatada baaxadda biyola-aanta ka jirta meesha aanu fiirino haddana dee meel kaloo waxna soo gaarsitay ma jirto intayna soo gaarsiiyen waa uga mahad celinaynaa waxaan isleeyahay ilaa kontomeeyo booyadood bay deegaanka godob jiraan iyo toolooyinkiisa kontomeeyo booyadood bay hadda u soo daayeen oo ay hore ugu soo daayeen oo deg deg ah oo ay yidhaahdeen bal waxa lagu sii joojiyo iyadana waan ka mahad celinaynaa aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa wixi kaleeto oo hadda naga soo gaaray ma jiraanin laakiin waxaanu ka hadleynaa maalintii ay noo yimaadeen iyo maantay deegaanka wax ku dhacay isbedel ballaaran maalintii ay noo yimaadeen dadku way kala deganaayeen oo reero walba tuuladii bay ku soo mareen ay deganaayeen annagana tuuladayada intii deganayd baa joogtay biyahana baro la yaqaan oo macluum ah bay ahaayeen oo laga biyo dhaamiyo waxaas way isbedeleen hadda deegaan walba waa laga soo guuro dhinacii kore oo xogaaga roobkaa ka daayay waa lahayn waayo waa laga soo guuray biyaha riigaasaa la soo aaday oo cadduunka korea la gabraday kuwii hoos jirayna way soo guureen oo iyaguna cadduunkay dhinaca soke ka soo kulaaleen laakiin nasiib darro qolona ma haylin karto oo intay ceelka timaado xoolana kama waraabsan karto kamana dhaansan karto ilaa iyo intay culimmadu naga maqnayd ilaa iyo shan boqol oo qoys dad ka badan baa soo galay deegaanka oo yimid dadkaasu goobaha ay soo kala degeen waa cayiman yihiin shalay haddii biyo laga dhaaminayay godob cadduun iyo godbo laysku tumay iyo galxagar iyo meesha la yidhaahdo cagaarna haddii biyo laga dhaaminayay maantay waxa biyodhaanku marayaa intaasoo sideediiya lix goobood oo kale lixdaa goobood waa sida tan kala go'da beer qaansoole aqalla tuka xugeed qamaan dalceeri bilcada dalceeri buur carro iyo cagaarantiiyo hadda intii kasii cuslaatay ee xoolihii badda ay kusoo kaxeen aada baad u mahadsan tahay nuur waa su-aal muhiim ah oo aada u wanaagsan waxaana laga yaabaa tii igu darayd inaan ahayd oo ay xasuusin haddeer waxaanu u baahannahay oo si degdega dallada culimada uga baahannahay iyo guddiga abaaraha heer gobol biyo caawayna loo sii daayo oo aanu uga baahannahay waagu hadduu beriyo intaa oo baroodo aan sheegay inay biyo tagaaneen waxaanu isku dayeynaa hadday biyahaasu dib naga dha nooga dhacaaneen annagu si kastaba aan yeelle inaanu dadka qaybo ka mid ah oo xaaladoodu ay sii hoos tahay annagu inaanu salaadii biyo u dhaamino waanu ku khasbanaanayna aada waxaan salaamayaa nuur oo noo sahlay inaan ka hadalna galabtay idaacadda daljir sidaaka leeraha ka abaalmariyo waxaa farxad kale ii ah inaan degmada godob jiraan galabta idaacadda daljir aan ka hadlanno sida sheekh bashiir iyo oday cismaan ay sheegeen waxba kusii yaadin mayo si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dalladda culummada oo degmada godob jiraan safar dheer usoo maray oo aada noo gacan qabtay oo hadda inta indhaha lagu kala qaado isbuuca kan na siiyey aada baan ugu mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa ilaahay inankii dadaalka ay noo soo galeen inay noo sii labalaabaan oo sida hadda odayaasha ku warbixiyeen naga soo gaaraan xaaladdu waa adag tahay sida odagu sheegay dadkii hawdka saarnaa iyo dadkii deexda jiray iyo dadka adduunka joogay aad baa hareeraha godob jiraan bay u yimaadeen dadkaasna waa dad aada u dhibaataysan waa dad jiilaashan sida la sheegay biyo ma dhaansan karaan xagga quudku waa ku yaryahay xagga maaragtay gaadiidka waa ka dhammaaday sida odayaashu sheegayaan waxaan rajaynayaa guddiga abaaraha heer gobol iyo heer culummada inay cabashada iyadaa tixgeliyaan nagu tixgeliyaan hadda runta markaan sheego aada iyo aada waxaa la leeyahay markan waxaan ogaanay inay runtii noqotay culimmada puntland dadka ka daqnanaya dalka iyo dadka iyadoo weliba kaashanaya dowladdoodii
Ah! كديد تعروم بكنا كبدت حيكم كديد تعروم بكنا وبيا تبكين كبدت حيكم وكديد تعروم بكنا كبدت حيكم كديد تعروم Somaliye, Somaliye, koyir, koyir. Uma kaisa no koban, magaa kuranay, atutaka kuranay. Somaliye, Somaliye, koyir, koyir. Uma kaisa no koban, magaa kuranay. Koyir, koyir kaaday. ويلي مني ماذا أقوي يوم
ديني عرب كبرة وحاسرة كبرة ريريو ديني عرب كبرة وحاسرة كبرة ريريو
قومي يا كثيرة كفرت يا الحميد وكبير السهر قومي هنا وكذب إلي قبيله
وكبير السهر قومي قومي يا كثيرة كفرت يا الحميد وكبير السهر قومي هنا وكذب إلي قبيله
وكليتا روح مننا وكذب إلي قبيله
وكليتا روح مننا وكذب إلي قبيله وكليتا روح مننا
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka xulashada daljir intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta caalamiga ee goolis isgaarsiinta geyigeenna goolis ku dooro hal abuur iyo horumar joogto ah intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmaynana dhegaystayaal waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo